war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee ruushka ayaa lagu sheegay in wariyaal u kala shaqeeya warbaahinno caalami ah oo ay v o eedu ka mid tahay lagu daray diiwaanka waxa ay ugu yeeraan basaasin shisheeye wariyaasha la bartilmaameystay ayaa waxa ay ka tirsan yihiin hay-adaha warbaahineed ee v o a b b c da iyo current times saale cilonuur ayaa warbixin ay qortay v o e da soo jeedinaysa lix saxafi oo ay ka mid tahay kazaniya tarkafo oo ka tirsan v o e da qaybta afka ruushka ee washington d c iyo sidoo kale irana romaliska oo ka tirsan warbaahinta caren times oo ay v o e da bahwadaag yihiin iyo andrey kosenko oo ka tirsan b b c da qaybta ruushka ayaa ku jira liiska warbaahinaha iyo wariyayaasha lagu sheegay inay ka tirsan yihiin hay-ada shisheeye xeerka ay wasaaradda cadaaladda ruushka kusoo rogtay hay-adaha warbaahineed ee dibadda ayaa dhaqan galay sanadkii labadii kun iyo laba-iyo tobankii muddadaasi wixii ka dambeeyeyna waxaa loo adeegsaday wariyayaal kala duwan oo xukuumadda ruushka u aragto in ay yihiin suxufiyiin naqdiya habmaamulka xukuumadda kremlinka boqolaal hay-ado warbaahineed iyo wariyayaal iyo weliba ururada bulshada rayidka ah ayaa lagu daray liiska ay wasaaradda cadaaladdu ku xukumayso inay yihiin kuwo u shaqeeya hay-ado shisheeye oo dibadda laga leeyahay wariyayaasha la eedeeyey waxaa ka mida kuwo ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwo baraha bulshada ku baahiya warbaaxinahooda warmurtiyeedu soo saaray agaasimaha guud ee v o e mike abramowits ayuu ku sheegay in v o e da iyo wariyayaasheeduba ay sifo sharciga u baahiyaan warar sugan oo xaqiiqa oo ay ka helaan ilawareedyo lagu kalsoon yahay dunida oo dhan waxaana uu si gaara uga hadlay dadaalka wariyayaasha v o ed oo ay ugu jiraan shaqada ay hayaan waxaanu yidhi waxaanu berber taagannahay wariyayaashayada oo inta badan caqabado kala kulma gudbinta shaqada nafhurka ah ee ay bulshada u hayaan welina waanu sii wadaynaa sida ay nooga go-an tahay in ay dhegaystayaashayadu helaan xogaha rasmiga ah ee ay v o e baahiso mister kafa oo ka tirsan laanta afka ruushka ee v o e ayaa sheegtay in calaamadda ay wasaaradda cadaaladda ee ruushku ay saartay iyada iyo wariyayaasha kale ay shaqsi ahaan u aragto kuwo macno darro ah tarkofa waxay hore uga soo shaqaysay dalka ukrain markii uu ruushku qabsaday kremiya dagaalkii ka dhacay dambas iyo gardarrada moscow maray ka hadlaysay shaqada ay hayso waxay tidhi markii aan u soo wareegay washington d c waan sii waday inaan wax ka qoro amaba aan ka hadlo mowduucyada aan u arkay inay muhiim yihiin ilaa hadda inta la ogayay soddon wariye ayaa ku jira xabsiyada dalka ruushka sida laga soo xigtay warbixin ay salaasadii baahiyeen ururka saxufiyiinta caalamiga ee magacooda loo soo gaabiyo c p j